marka waxaa weeyaan madaxweynaha meeshan daraad noogu imaaday dabcan inkastoo haddee xaqeenna ay tahay laakiin xaq badan oo naga maqnaa ayuu ninkaa maanta noo soo celinaya ama inuu soo celiyo uu bilaabay wuuna ku mahadsan yahay xadiidka wuxuu aha man laa yashkuru naasa laa yashkuru llah qofka bini aadamka hadduu wax fiican kuu sameeyo inaad adniya waa mahadsan tahay waa wax jira weeyaan marka laakiin arrintii maxay keentay arrintii maxay keentay waxay keentay xiisad aan caadi ahayn oo kollay aad aad aragtiin oo ka dilaacday meelo kale oo waddan gudihiis ah oo ninka ma soomaali badan bu waddan keenhaya oo soomaali maaragtay bu waddanka u furihaya soomaali badan ba maarata bu ku hoos dhuman rabaa soomaali soomaali soomaali wax aan caadi ahayn oo weliba dad waaweyn ay ku hadlahayaan baa horta dilaacday aan oo anaga rabtigan run ahaatan ugu noqotayba shay cajiib ah dhaxlay nin gabana oo gabanayaasha ka mid ah baa si aad u qaabdaran u hadlay anaga iyo asaga iyo ragga kale waan isku dambaynaa laakiin waxaan ugu baaqaynaa madaxda north eastern province wiigan waxaan isku imaanaya nairobi aan isku imaanaynaa shir aniga aan hogaaminaya aan qaban doonaa wax alla wixii soomaali madax ahaa kuwa hore iyo kuwa dambaba iyo kuwa hadda ku jiraba inaan waddankan aan tuusno inaan meeshan soomaali aan marti aana ku ahayn yacni run ahaantii waxaana loo qaatay ummad un iska un maaragtay un masaakiin ahoo waddanka ku eh qaxooti qaxooti we not visitors in this country dadkan qaabka daran oo sidaa u hadlaayiin laakiin ta anaga inoo dambaysa waa ka hadli doonaa marka arrintaas kolkaa sida u dhacday heegan u ahaada waxba dhegyaa loo dhigin kibaandhaha gurta si fiican ha loo gurto baasboorka xafiiska waa la keena meeshan so kama warqabtiin ma ka warqabtiin xafiis weyn oo aad u qurux badan baa naloo fure beri laga bilaabo hala qaato maarata baasboorka ninkan baasboor lahayn laakiin mid iska ilaaliya broadcastkii aan ku arkayn ama ku maqlayn yaya house meesha imaanayn broadcast oo dhahmad anaga ku fududaynaa si loo hagaajiyo baasboor anagana soo mar aniga imow anaa ku qori waxaasa ka yeelina ninkii baasboor rabo toos ha u tago xafiiska inaga shaqadiina qabsada gabaanihiina qaata hadda meeshan kenya waxaan maqli jiray waa kala guur meesha waa la kala baxaya marka soomaaliyay fadhigaa laga kaco